talo badan aan gelino oo wadatashi badan aan samayno oo baan rabnaa hadii ala yihahdo marka ma rabna inaan ma jirays ma jirayso ma jirayso weligeena faragelin mahayno annaga waxa u aqabsanayno annaga hilbaan annaga hilkana gaaran yahay marka faragelin ma jiri doonta insha allahu taala ilahay dinkiis mana jiri doonto faqaashinka waa sii dhaantay naabaan ku yiri faqaashina dhowr qof aan kuu sheegay waan xaqiiqo aan kuu sheegay maaha waxaa kudkudutaana insha allahu taala ilahay dinkiis faqaashinkina beri fariisanayna goorta gooni anoo bal ka tashan doonaan ilahay dinkiis kolley kolley kolleyba annaga hadda magaaladeenaan joognaa insha allahu taala ilahay idinkiisa ilaahay ku qadarada ku dhaafi maayaan waxa weeye khalkhalbinahaad waad ka jirtaa laakiin haaata waxaa hadda shaqadeena may maaha ma wadanayna ilahay idinkiisa way way jirtaa laakiin nasa saameyn laguma yeelanaysa annaga shaqadeena waa sii wadanayna waana badanaynaa insha allahu taala ilahay idinkiisa ilaa waktigadan waa sii wadanayna hadda anjibaad hadda waxa weeye waxaa la idinsi gardaro dagaalka u fiicana marka nin gardarona iska dadaala waa warkiisa waay kaas annaga hadda shaqadeena saameyn kuma yeelinays ilahay shaqadeena waa sii wadanaynaa haddii haddii sharcigii looga adkaaday waxay rabaan inay meelo kale ay maraan oo sharci daro ay maraan marka anaga sharciga haddii sharciga looga adkaaday waxay rabaan inay ay u bedelaan xaalad qabiil iyo xaalad abuur bay wadaan marka taas anaga hadda taas waxaa ku taagsado nin danihiisa khaaskaa gaari waayo marka anaga insha allahu taala ilahay idinkiis danahooda khaaska hadday gaari waayaan annaga shacabka danihiisaan u danaynayna ilahay idinkiis ilaa waktiga laga dhamaadana waa sii wadayna annaga shacabka taageero ka haysanaa shacabkina soo doortay taageero ka haysanaa saddexda gobol shacabkooda dhammaantood taageeraan ka haysanaa insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa waxaa ku dhaqaan inay shacabka nagu taageerayaan hadda alaankaanba shacabka waxay leeyihiinba maxaa